xeerkan horta golaha shacabku u ansixiyey waxay ku qoran tahay sharcigii doorashooyinka ee golayaasha baarlamaanku ay meel mariyeen madaxweynahana uu saxiixay labaatankii february laba kun iyo labaatan dadaa waxay u haystaan moogtaa xeerka hadda inuu dhashay waxaan rabaa marka si gaara inaan ugu mahad celiyo aqalka sare oo ah runtii meeshii uu ka soo bilowda in matalaad gobolka banaadir ay leedahay lagu qoro xeerkaas ayaan rabaa runtii inaan hortii nooga mahad celiyo waxaan kaloo rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo guddigii labada gole ee loo saaray inay soo diyaariyaan xeerkan oo ayagana muddo dhowr bilooda kasoo shaqaynayay kadibna golaha shacabka kusoo celiyey aad iyo aad ay ugu mahadsanyay waxaan rabaa mahad celinta saddexaad inaan u jeediyo xildhibaanada golaha shacabka intoodii ka dooday iyo intoodii mooshinka kusoo jeedisay in matalaada gobolka banaadir laga dhigo saddex iyo toban mudane inaan ayagana hortiina uga mahad celiyo waxaa mahad gaara leh guddoonka golaha shacabka oo maalinkii la meel marinayay iyo doodu intay socotay cadaadis xaddaafa la kulmayey si xeerkan looga saaro meesha oo golaha baarlamaanka uusa u meel marin mudnaan gooni ayayna ku leeyihiin runtii weliba waxaa dhici karta dadka qaarkood inaysan ogeyn maalinkii xeerkan la meel marinayay ku dhowaad golaha kowdii uu noo furmo intaas horta guddoonka golaha shacabka dagaalaa ku socda weliba uga imaanaya dowlad goboleedyada qaarkood oo lagala dagaalamayay ajandaha inaysan dhammaystirmin oo kooramkii la raba uusan imaanin si xeerkaas uusan golaha u marin aad iyo aaday ugu mahadsan yihiin waana midda runtii ay ku mudan yihiin taalla in lagu dhiso intaas kadib waxaan rabaa meeshaan inaan fariin uga diro madaxweyne maxaa cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudan madaxweyne sidai aad ku sheegtay khudbadii aad ka jeedo golayaasha hortooda lixdii bishi toddobiyo labaatankii bishana markii golaha shacabka uu ansixiyey xeerkan aada u soo dhoweyda waxaan codsanaynaa waxa ka dhiman xeerkan oo ah saxiixaaga iyo meelmarintaada mudana madaxweyne inaad la soo degdegtaan horta kaa codsanayna weliba saddex iyo toban ma badna mudana madaxweyne saddex iyo toban xubnood wax badan oo reer gobolka banaadir aa ku kala dhimatiin ma dhamma waxaan codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in loo meel mariyo si dadkaanu matalaada ka maqan ay u helaan maqaamkiina looga shaqeeyo